magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaystay kuliyadaha caafimaadka kombiyuutarka umulisanimada iyo maadada social work kuwaasi oo ka qalin jebiyey jaamacadda central ee degmada beledweyne munaasabadda waxaa ka qayb galay duqa degmada beledweyne nadar tabax maalin maamulka jaamacadda bahda caafimaadka macalimiin ardayda qalin jebinaysay iyo marti sharaf kale aadan cabdulaahi maxamed oo ka mid ah maamulka jaamacadda central ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixinaya ardayda qalinjibisay iyo waxyaabaha ay barteen runtii maanta maalin weynoo farxad aynoo tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad oo maalin jimco ah waa maalin aynoo qalin jibinayan arday ka baxday jaamacadda laba dufco oo dufcooyinka lixaad iyo todobaad ah runtii waa maalin weyn noo tahay arday boqol gaaraysa qalin jibinayso ardayda waxay ka baxayaan brograamyo kala duwan runtii waxaa kamid program of social work waxaa kamid program information technology oo i t loo yaqaano waxay ka baxayaan programyada public healthiga nursing iyo midwivery sidoo kale public healthing way ka baxayaan iyo medical laboratory science runtii ardayda dadaal baana soo muujiyeen waad dareemi kartaa arday duruufaha ka jiro wadanka gaar ahaan magaalada beledweyne ee fatahaadaha iyo amni darada marka qaarkood jirto intaasoo sano waxbarasho soo waday oo waaridkii kusoo tacabeeleen ayagana runtii aadaan ugu mahad celinaynaa sababtoo ardayga haddii uusan waarid garab taagan ama gadaal taagan uusan jirin waxaa waye dadaalkama muujin karo laftirkiisa dhanka kale duqa degmada beledweyne nadar tabax maalin iyo qaar kamida marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabada ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibiye waxaan leeyahay waxbarashadu ma laha dhammaad bilaaw ayay leedahay waxaanad ogtihiin qof kasto ama qoys kasta oo qof ay wax u barato inay hiigsanayso mustaqbal qurux badan mustaqbal fog mustaqbal aan is leeyahay waalidiintii soo daalay aabbayaashii iyo hoyooyinkii waa lagu nasin karaa laakiin qofku haddaysan waxba baranin waxba maaragtay ma bedeli karto qoyskaas kama bedeli karto marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad cilmiga aad sii wadaan darajooyin kale aad jaamacadaha ka diyaarisaan cilmi baaris kale aad samaysaan oo cilmiga iyo aqoonta aad barateenna inaad bulshada dib ula laabataan sababtoo ah waxaa layidhi khayru nnaasi anfacahum linnaas dad dadka waxaa ugu khayr badan kan bulshada anfaca kan bulshada waxtara kan bulshada hormarya markii aad qalinjibiso haddaad tidhaahdeed waa tahriibaa guriga ha lay gado dhibaato kale waaye fadlan waalidiinta yaa guryaha laga gedin yaan la tahriibin wixii la bartay waddanka ha looga shaqeeyo marka waxa annaga aan baranayno oo tacliimta diini ha noqoto amba maadi ha noqoto kow horta waa inaan ogaanno arsaaqadeenna inay qoran tahay midaana tacliim annaga nafteenna iyo dadka iyo bulshada inaan wax ugu qabanno aakhiradeenana aan ku dhowrsanno inay tahay kow horta qalbiga waa in lagu wada dufcadda ka qalin jebisay jaamacadda centraal ee magaalada beledweyne ayaa ah dufcaddii lixaad iyo toddobaad ee baratay culumta kala duwan oo ay ka mid yihiin caafimaadka teknolojiyadda iyo sidoo kale social work